الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحب يالا ميل كستيسين الدنيا دي كل رقان يوسي كستون إليغا يتم ولبا ويدسين كلنا همين فيل أكا دوارا برامجك كلهم كورسن وهمين كستب وقتهم وكليسين كدون ستن إذا عدا ورسن مقالة بيدبو qodobada uu ka barnaamijka kulanka uuna siin kahayno oo isiina ka dheega doontan waliba ku mid aha guddoomiyada baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya iyo guddoomiyaalka baarlamaanada maamul goboleedyada dalka soomaaliya oo geeg hadeeri magaalada baydhabo hataba mayata ujeeddada rasmiga iyo unkooyan magaalada baydhabo shirkaka furum oo magaalada baydhabo mudanta la-eg dareero doono uu ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheega doonta saas oo kale weliba aysan dheegi doontana ciidamada dowladda federaalka soomaaliya oo weerar ka ah tuulooyin shabaab iyo ku rogaan degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose haddaba maisheeni anti saraakiisha ciidanka dowladda iyo hataarantaasi ku dhawaajiya dhowka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doonta saas oo kale weliba uuna siin hayna dhugunsidiyaad wasaaradda walbarashada koonfur galbeeda weliba tababarya anfurtaya macallimiinta walka dhigow iskuullada kiyaala magaalada baydhabo tababarkaas oo dareerow muddotadooba maalamoode maisheeninti wasaaradda walbarashada haka tababar anfurta macallimiinta walka dhigowa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay hay-adda qaxootiga qaranka iyo barakacayaasha soomaaliyana weliba sheegtay anti dhowaan gargaariya haddee sii doonto dadka ka dhigan eliinta magaalada baydhabo xillada bogtaale maalmow inkadi dambooye haka qulqulaaya eliinta magaalada baydhabo sanatara cabdiramaan faroole oo ku mid ah sanatarada aqalka sare ee baarlamaanka dalka soomaaliya oo guddoomiye jawaari iyo wasiir hoos jagriida eedeen iyo fargelin ka tilmaamay kurooda dhinaga dastuurka siduusa dalkan dhike hataba mayata ceedeenkaas uu ka barnaamijka kulanka warsan iyo kukukubadi doonta todoba boqol qoysiisa bogtaale oo rooga eliinta magaalada baydhabo geeka waliba laka wareejiyey qalab iyo roobo ku kuergalaayaan iyo walbiika dhaansadaayaan hataba aysi qalabkaasi oo ka barnaamijka kulanka warsan qodobadaas iyo qodobo kale iyo ka dheega doonta barnaamijka waliba sinsaareni oo maxamed aadan cabdullaahi maxamed soodaala dhinaga farsamadana waliba galanguynyiisii doona saaxiibkayga cali koronto ha ka dhawaada markel iyo markel barnaamijka kulunka warsan amiinimo talaadaha galaasuu isniinniya baas taarikhdan iyo ka eedanta labaatan iyo shanta bila diseembar ee sanadka labada kun toban iyo toddobada waliba dhugunsatana qodobada inka weyn ay barnaamijka kulanka warsan guddoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo wafduus hogaamiyow oo iniska jara xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka iyo guddoomiyaalka baarlamaanada maamul goboleedyada dalka iyo hadeeri magaalada baydhabo xarunta gobolka baay walina ku qiib gala doonaana shira muddo shan maalmood ay ka dareeri doona magaalada baydhabo guddoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo mas-uuliyiintii la dareertii weliba la dediyey xarunta madatooyada maamulka koonfur galbeed soomaaliya walin hadhowaayo jokureda meelu ku hadlay guddoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed cabduqaadir shariif sheekhuna maye iyo dhammaan guddoomiyaalkii baarlamaanada maamul goboleedyada dalka markii lagu reebay hirshabeelle oo onkoyna shirkun isla maraantaasna maalinta berito la sheegay intii kooyi doonto magaalada baydhabo maxada cabdalla cawid guddoomiye ku-xigeenka lamaad ee baarlamaanka federaalka soomaaliyana kulankaas iyo saas usuuna saas oo kale ya ku hadlay kooyowjay magaalada baydhabo hataba waanu mas-uuliyiintii shal duwanaa ee ku hadlay kooyowjo magaalada baydhabo iyo ujeedada rasmiga iyo unkooye golayaasha sharci dejinta ee dowladda soomaaliya min heer federaal ilaa iyo heer dowlad goboleed saad la socotaan madashaan madal hore u soo jirtay ah saddex fadhi oo horena soo qabsatay marka fadhigeedii afraad waaye waana markii ugu horeysay marka meel ka baxsan caasimadda lagu qabto waxaana nasiib u yeelatay magaalada baydhabo insha allah waxaan rajeynayaa kulamada kale oo soo socdana marka in dowlad goboleedyada ayagana caasimadooda marba la tegi doono saddexdii kulan ee hore waxoo lagu qabtay magaalada muqdisho marka shirkaas waa shirkaas wadatashiga madashaas golayaasha sharci dejintu ay ku midaysan yihiin isugu imaadeen shirkaasoo dee ku saabsan kolle ajendayaashiisna berri waxa lagaga hadli doona aad heli doontaan marka mudane guddoomiye soo dhawaa guddoonadii kale waa ka cudur daaranaynaa waxa way salaa xilliga salaaday ku jiraan marka waa waxay waa cali gacal waa kan waa waa soo gaaray marka insha allah waa idinku soo dhawaynaynaa gudoomiye cali gacali gudoomiye axmed cali xaashim marka insha allah in ayagana kelmadahoodii ay shirka wuxuu noo furmi doonaa beri oo bisha lix iyo labaatanka ay tahay toddobiyo labaatanka iyo siddeed iyo labaatan saddex maalmood ayuu noo socon doonaa marka insha allah maalinka sagaal labaatankana waa soo xiri doonaa hadduu ilahay ka raali noqdo wafdigan wafdigii hordhaca ahaa waxaana kusoo xigta diyaaraddii kale iyadana soo wada ee gudoomiyaha golaha shacabka ee dowladda federaalka professor maxamed ismaan jawaar iyo iyo iyo wufuudii la socota iyagana way soo socdaan marka guddoomiyayaal soo dhawaada idinkana marka kelmadihii halkaan idinkaga aadana inaad halkaas shirka waa shan maalmood waaye oan ugu talagalnay maalinka koowaad waxa waaye maalinka ay wufuudda ay soo degayaan saddex maalmood oo fadhigu noo socon doono maalinka ugu dambeya sagaal iyo labaatankana waa maalinka aan amba bixin doono wufuudda hadduu ilaahay ka raali noqdo haddii aysan ayagu aysan sii jeclaysan magaalada baydhabo inay kusii nagaadaan ay sii joogaan marka maalinkaas sagaal iyo labaatanka marka wax baaqday male shirka sida ajendada siduu yuhu noogu socda labaatan iyo shan waa soo dhoweyntii dejintii martida beri oo lix iyo labaatankana si rasmiyu shirka u furmi doona insha allah ayaan waxaan maanta soo gaarnay magaalada baydhabo sida ku talagalku yahayna waxaa weeye berrito inuu shir nooga furmo dowlad goboleedada iyo maamulka sare ee federaalka oo guddoomiyaha jawaari hogaaminayo marka aada iyo aad waxaa farxad weyn noo ah dowladda koonfur galbeed shacabkeeda iyo dhammaan waxgaradkeeda soo dhaweyntii fiicneyd ay noo noogu sameeyeen garoonka iyo qasriga madaxtooyada waxaan aada uga mahad celinaynaa soo dhaweyntaas waa arrin soomaalida lagu yaqaano ah soomaalida martasoorka iyo soo dhaweyntaba aad bay ugu fiicnaan jireen waxaan kaloo ka rajaynaynaa wax naga khaldamay oo soomaali haddaanu nahay jira oo ah xagga amniga amniga soomaaliduna ay ku fiicnaan jirtay beryahan dambe laakiinse waxaad moodaa waxyaaba meelo kale ka jiri jira in lanoo soo gudbiyey waxaan aada iyo aada u rajaynayaa intii burburka soomaalida dowladda dhexe la waayey waa markii labaad aan diyaarad ku imaado baydhabo kismaayona mar baan ku tegey muqdishona dhowr jeer baan ku tegey waxaan rajaynayaa inaan mararka dambe aan dhulka ku iman doono anuu raggii xaggaa ay waqooyi kaban jiraan ahaa berigii soomaaliya jirtay gaari baanu ku iman jirnay kismaayaan ku tegi jirnay baydha baanu ku tegi jirnay laamigaan dheer oo ilaa iyo bari iyo waqooyi gale oo tegi jirnay insha allah waxaan rajaynaynaa jiilkeenna cusubow wixii aanu soo aragnay inay lahay dunkana idu tusi doono waxbarasho bilaasha caafimaad bilaasha iyo nabadgelyo meel walba geed hoosti aad seexanaysid way noo soo noqonaysaa jiilka cusub waxaan ka rajaynayaa inay iyagu isku wacyigeliyaan waxaa ka jira soomaaliya inay tahay wax iyago daran lagu burburinayo dhallaanka dhallinyarada hooyooyinka oo agoon noqonaya waxaan aada iyo aada u rajaynayaa kulankayagana waxa weeye sida guddoomiyuhu sheegay kulan soo socday oo saddex kulan oo ka horreeya muqdisho lagu qabtay kanna maantaan baydhabo ku qabanayno lix iyo labaatanka noo furmaya waxaa xigi doona insha allah kuwa ka dambeeya saasay u soconaysaa waana waxtarka iyo wada shaqaynta baarlamaanada heer federaal iyo heer dowlad goboleed wuu noo soconayaa waanu wadeennaa waa arrin la doonayo in bulshadu isku dhex gasho idinkuna aad ku aragtaan inaad marna garowa ka degtaan marna kismaayo marna galmudug ka degtaanoo aada aragtaan dadkiina soomaaliyeed walaalihiina soomaaliyeed inkastoo haddaba aan ogahay shacabku inaanu kala xidhnayna waxa kala xidhan oo la khiyaameynaya waa inteeda siyaasadda ku jirta marka iyadana waxaan rajaynaya inaanu su soconno oo xiriir wanaagsan iyo wada hadal soomaalina kusoo dabaalno laysuna tanaasulo aada baa umahadsantihin
isaga imaan jireen waana kii afraad oo hadda maaragtay socda kii hadda ugu dambeeyey ayaa waxaa lagu go'aansaday in sanadkiiba laba jeer la qabto oo marna lagu qabto dowlad goboleedyada marna lagu qabto magaalada muqdisho runtii kii ayuu ka jawaabayey maadaama doorasho iyo howlo kale iyo ayna soo dhex galeen ayaa waxay soo gaartay bisha december ee la qabto marka reer baydhabo waxaan leenahay aada iyo aad aad umahadsantihiin waana idin soo dhaweynaynaa runtii waana ku faraxsannahay sida diiran ee maaragtay hagar la-aanta ay ku jirto ee naloo soo dhaweeyey shacabkiina iyo madaxdiinaba waana idiin mahad celinaynaa waxaana rajaynaynaa inaad adinkuna adinkoo socotaan aad gobolada kale dowlad goboleedyada kale aad noogu imaan doontaan aadaan u rajaynayaa aad iyo aada umahadsantihiin shirkuna sida la sheegay berito oo lix iyo labaatan ah ayuu inoo furmi doonaa haddii aan la yidhaahdo waxyaabaha lagaga hadli doonana waa idiin sheegnay wixii hore looga soo hadli jiray shirarkii hore ayaa halkeeda laga sii wadaa waa isfaham keliya oo maaragtay arrimo siyaasadeed oo maaragtay kuma ay jiraan wax siyaasadeed oo lagaga hadlayo siyaasad lagu gartaynayo ma aha laakiin waa danaha dowlad goboleedyada iyo baarlamaanada waaye sidaa darteed waxaan maaragtay u mahad celinayaa dowlad goboleedka koonfur galbeed iyada iyo madaxdeeda shacabkeeda aad iyo aad u mahadsantihiin kabacdina ajendaha waad la socon doontaan meediaha waa loo soo bandhigi doonaa haddii la yidhaahdo saacad kadib ama nus saac kadibna waxaa noo imaan doona dowladda federaalka oo nooga imaan doona gudoomiyaha golaha shacabka iyo wafdi oo la socdo sida gudoomiyaasha ay hore idinkugu sheegeen iyagana waa sugaynaayo haddaa u fadhinaa shirkuna beri uu noo bilaabana aad iyo aad umahadsantihiin
شعبك دير كونفور قلبك iyo shacabka degan caasimadda duulgaarka ah ee koonfur galbeed ee baydhabo waxaa farxad aad iyo aad u weyn noo ah sida diiran ee naloo soo dhoweeyey oo aanu aad iyo aad runtii kaalle uga nahay una faraxsan nahay dhiili gelinaysana waxaa weeye isu socodka iyo isku filmaashiyaha ee shucuurta soomaaliyeed meel walbay joogto maanta baydhabo waxaa marti ku ah mas-uuladii iyo maamulladii baarlamaanada ama heer federaal oo ah golaha shacabka ama ha ahaatee heer dowlad goboleed dhammaantood ayaa xaadir ku ah magaalada baydhabo waxaa weeye kulanku sida uu sheegay gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed waa waxaa weeye kalfadhigii afaraad weeyaan oo ay yeelanayaan waxaa weeye gudoomiyaha waa la socotaan oo hadda mar walbaba baarlamaan cusub baa lagu soo kordhiyey golo cusub baa lagu soo kordhiyey waxaa weeye golaha shacabka iyo golaha wakiilada puntland keliya ayaa wakti jiray waxaa weeye intaasoo gobolgoboleed baa noo soo kordhay oo baarlamaana leh oo xukuumada leh oo wax walba leh mid walbaaba intuusan iman oo aan la dhintin ayaa loo sii diyaargaroobay oo ay gudoomiyaasha iyo baarlamaanada galaaska usii diyaargaroobayeen inuu baarlamaan ku soo kordhi doono oo wax loo sii qorsheynayey oo meel loo sii xaarxaarayay marka uu baarlamaankaas cusub yimaado oo guddoon cusub soo doortana waxaa lagu soo dhoweynayey maaragtay madashana lagu soo dhoweynayey ee ay leeyihiin guddoomiyaashu marka waa tii afaraad weeye oo ay maanta ku dhan yihiin dhammaan dowlad goboleedyadiyo waxaanu isugu nimid inaanu qabanno kulankaas oo ah heshiis laga dhexeeya in oo la qabto kulamadaas kii ka horreeyey muqdishuu ka dhacay markaasaa la go'aansaday in ay koonfur galbeed ay doorka dhigiiso ajandihiisa oo faahfaahsanna oo loo baahan yahay inuu guddoon walba ay ansiiyo isagoo rasmi ah ayaad heli doontaan waxaa fadhiisanaya odayaasha guud iyo qaybtii maxkamadaad fadhiisan doonta waad la socon doontaan marka ay soo saaraan tikantaha qabyada ah waad heli doontaan subixdii marka la ansiinayana waad u joogi doontaan maalin walbana wixii soo baxo waa laydin sheegi doonaa barnaamijkani barnaamij siyaasadeed ma aha barnaamijkani waa barnaamij dalka ka jira heer walba oo ay yihiin oo iskaashanaya oo dimuqraadiyadda iyo sidii matalaadda shacabka loo horumarin lahaa iska kaashanaya weeyaan waxaa weeye annagu golo shacab baan nahay shacab baan joognaa baarlamaanada dowladgoboleedyaduna shacab bay matalaan waxaa weeye inaanu iskaashanno oo aanu shacabkeennii iyo dimuqraadiyaddii iyo ismatalaadkii aanu sano u qaadnaa u baahan nahay inaanu sibqadda iyo imkaaniyaadka yareen haysanno inaanu iswadaagsannaanu u baahan nahay waa iskaashi weeyaan marka hadda madaxweynayaashu waa iskaashadaan dowladda federaalka madaxweynaheedaana hoggaamiya waxaa weeye golaha shacabka iyo baarlamaanada dowladgoboleedyaduna saasoo kale ayay isku kaashadaan oo ay isku caawiyaan waxa la doonayaana waxaa weeye sistamkii lagu heshiiyey dimuqraadiga ahaa ee federaalka ahaa in soomaaliya laga dhaqangeliyo wuxuuna ku dhaqangelayaa in hay-adaha xuduudkuna wada shaqeeyaan hay-adaha shucuurkuna wada shaqeeyaan hay-adaha amniguna wada shaqeeyaan kuwa garsoorkuna wada shaqeeyaan ayay ku hirgeli kartaa annagu qaybteeda waanu isleennahay ka soo baxa sidii aanu u fulin lahaynna waa waxaanu ka tashanayno warbixintoo faahfaahsan oo farsamana sidii aanu soo sheegnay baad heli doontaan inuu ilaahay yidhaahdo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waagaag bugun sidayaal haanas waliba ayna mas-uuliyiinku dareerta maamul goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka oo shir ka goboday magaalada baydhabo
maqaarka alaad qismeeda almugeera
ibrow neew iduudinku wargabdo idoonteeda sifaday alaa xismiha maras weydiisaday estoy maay bakaarka qalabta dhismeeda almuhiiro maarnamey hombay dhowa baydhabakiyaala dhanteew ijeego habaabaanigi jeeyin maay maytubeenin maalinayso oo magaaji dhaqoray gudaha wanaweera haa gudaha galaan haba maaligaas walaagi alaabhaay isnuugi halintan naskisheen adiina wadilahaysa hamara qalab dhismaku doonaysa alasayti bakuwe agluwa hadaa edebni doorku doora istibaarni walyara hukumado fooluwaa almuwiira alaabta dhismeeda idiyeewu aboor min shay dudumuwa abooda min shay geeda aanas gooshana eedaga howal biling inkiraana almuweera alaab dhisma walku koomba afardoorna iskorsaartii idoolay dhisatii aarishkoolay fadii isjiidkoolay roritii andhamiidligoolay lakoytii ogaaw almuwiira alaabta dhismeeda oo isiin fadaadsan yagaaruurtin umoogatan iligmarooduwa ayuunku dhoora edeeg faylahowa alaabtismu kooshalgohaaso indunuisi iyo abuudabay umaangi itaaliya kiirinya alaabtiyaha dareerte afar beri sug meelkala aylikii gurne almuweera hirka kuweedhoy asar ii raabdhatiyo ilbaabjay ballaganya ku edeegoy intii adafadaas alaabtismee alaabta dhismeeda asriga ee baqaarka almuwiira irbigo unyaala haddii aan walsiinkusho sheega wali baa ku mid ahaa isteele ii taawle masamuraal ii laamiyeeri dhidheer ii gagaab bacweyne noociishal duwan leh tubiyabiyo sida karantakuwataro meesaboolish iyo unboolish fidhituunje sida noocyada turkiga iyo dhammaan qalabka biyogelinta iyo musqulo shamiinde nooca umaan rinje boqolaal nooc leh burus dhisme iyo burus faryaama badiil iyo garwiine macalgada dhismeeda musumaar noocyo sharduwan leh safiite sharaxley iyo booray mutuleel feeraguntina iyo feerosey intaasiinku badan oo qalabka dhismeeda ee weliba ku helo kortaa bakaarka dhismeeda ee almuwiira bakaarka dhismeeda ee almuwiira iyo wayba kale usileeya garaash caalami ee olkiinku suubiyow ganjeele wiwiin iyo yar ilbaabe dariishada wiwiin iyo yar kaasifoortiya wiwiin iyo yar kareetooyinka ama gaara dameere birsho bikruuslin gorodow iyo dhammaan weli alaab
ciidamada dowladda soomaaliya weliba sheegana anti dhowaan weerar ka qaadan doonaan tuulooyin shabaab iyo ka roogan degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose taliska guud ee booliska degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose weliba faahfaahin iyo kubiyana howlgala qorshaysan oo la sheegay anti dhowaan yo ka sameeya doonaan tuulooyin hoosteedow degmadaasi taliyaga saldhigga degmada qoryooley cali maxamed aadan oo si gaareen la hadlay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo wali sheegay anti qorshigaasi iyo wakhti dhowa iyo bilaabo doonaan isla maraxantaasna dhowaan iyo suubiyeen howlgallo ku dhan ee dhaqdhaqaaqa shabaab siduuse hadalkan dhike walina sheegay inti diyaar garowgii inka damboy iyo ongaleen antiyo seedan tuulooyin hooskooyow degmada qoryooley maruuse idaacadda warsan la hadlaayo waliba hadaljeed kumay tahay
waantu hata hadda kama sugno madaafiidkii la sheegayo waa been waay been abuur waay qofkii sheegay waa been abuuray makasadi ciidamada howlgal ka maqneen haddaa magaalada soo galay meel la yihahda raamaadle shan iyo toban kilomitr ayaa maanta ku ergelay la yihahda bojalow kan la hegaanaa tagay maanta oo la yihahda bojalow howlgal u jiray maanta wax madaafiid la yihahda lafida ma jiraan waa been waay been abuur waay meesha aan tagnaba taa fariisimooda ayaa taa waxba kama arkanin waana soo waani waana soo noqonay wallahi wixii sheegeen iyo wixii kale la weydi aniga hadda wax haddan kuu sheegayo ma jiraan wax malaabtiy oodan meel lagu tuurin ma lahan waa xaalad been abuur ah waay wax malaabtiy la tuuro ma jiraan waa been waay been abuur waay meel eraamada oo mashalay jirin shalay ogo waxba kasoo tuurtuureen iyadana waa la eriyey wax madaafiic ah oo meeshaas lagu hogaamiyo oo shacabku ay ka gaaraan ma jiraan deegaanada dhan degmada hoos imaadaan see ku xaqiijin kartaa maaway deegaanada mas-uuliyadooda noo saaran tahay see ku ogaaweyn anaga saraakiisha amisom anagoo la shaqeynayna keligooda maba shaqeyn karaan annagaa la shaqeynaynaa wax aniga ogaana maba ka dhaca karaan magaalada waa hagaag dhugunsidii halkaas waliba ay taliyada saldhiga degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose master cali maxamed aadan oo la hadlayay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo
bakaarka qalabka dhismeeda almuhiro maarnamey oo baydhowa baydhabo kiyaala anteew ijeegu habaabaanikijeen maay maytubeelin maarinayso oo magaaji lagoroy gudaha almuwera haa gudaha galaan haba maarigaas walaagi alaabhaay isnuugi halintan maskisheen adiina walilahay hamara qalab ismuku doonade alaseyti bakoe agluwa hadaa edebni doorku doora istibaarnu walyara xukuumado fooluwaa halmuwiira alaabta dhismeeda idiyeewo aboor min shay gudumuwa awoodin min shaygeeda aana isgooshana eedaga howal bilin inkiraana almuwiira alaab dhisme walku kuombay afar doorle iskorsaartii idooley dhisitii haarishkooley fadii isjiidkooley roritii andhamiidligooley likoytii ogaaw almuwiira alaabta dhismeeda oo isiin fadaasan yagaaruurtin umuugatan iligmarooduwa ayuunku dhoora edeegfaylahowa alaabti ismu kooshal gohaaso indunuisi iyo abuudabey ummaangi itaaliya kiirinya alaabtiyaha dareerte afar beri sug meelkale aylikii gurne almuweera ehelka kuweedhoy asar ii raabdhatiyo ilbaabjay ballaganya ku eleegoy intii adafadaas alaabtismee alaabtadismeeda asrigee baqaarka almuweera irbigo unyaala haddii aan walsiinkushisheega wali baa kumid aha isteele ii tawle mesamuraal ii laamiyeeli dhidheer ii gagaab bacweyne nociishal duwan leh tubiyo biyo sida sarantikuwataro meesaboolish iyo unboolish fidhibtuunje sida noocyada turkiga iyo dhammaan qalabka biyogelinta iyo musqulo shamiinde nooca umaan finje boqolaal nooc leh burus dhisme iyo burus faryaama badiil iyo garwiine macalgada dhismeeda musumaar noocyasha duwan leh fafiite sharaxley iyo booray mutuleel feeraguntiina iyo feerosey intaasiinku badan oo qalabka dhismeeda ee weliba ku helo korta bakaarka dhismeeda ee almuwira bakaarka dhismeeda ee almuwira iyo wayba kale usuleeya garaash caalami ee qolkiin kusuubiyow ganjeele wiwiin iyo yar ilbaabe dariishida wiwiin iyo yar kaasifoortiya wiwiin iyo yar kareetooyinka ama gaari dameere bershoobi kurusliin gorgow iyo dhammaan wali alaab
wasaaradda walbarashada maamulka koonfur galbeed weliba tawabar aan qabatay macalimiina walka dhigow iskuullada kiyaala magaalada baydhabo wasaaradda walbarashada maamulka koonfur galbeed oo kaaladaas jaamacadda ummado soomaaliyeed iyo weliba tawabariyo ka furtay magaalada baydhabo kaasi oo dareero doona muddo todoba maalmood eh walina ka faa'iidaysado doone macalimiinta walka dhigow iskuullada kiyaala magaalada baydhabo munaasabadii lakadaha furaayay seminaarkaasi weliba ku qiib galay wasiirka wasaaradda walbarashada maamulka koonfur galbeed madaxa tababarada jaamacadda ummada soomaaliyeed welina meelasi ku hadlay wasiirka wasaaradda walbarashada maamulka koonfur galbeed soomaaliya maxamed abuukar cabdi iyo madaxa tababarada jaamacadda ummada soomaaliyeed ku jeclaadayaa jirtaa oan intaasoo tababaraan qabanay intaasoo taba dad baan arkay laakiin reer baydhabo waxaan ku jeclaaday nafta horitaanka weli ma arkin qof dhahaya canigu waad ii qabatee ardayga macalinka iga dambeeyana u qabo weli maanan arag taa reer baydhabay gaar u tahay waa sharafka ay leeyihiin naf horitaanka dabcan anigana waa ku jeclahay because maadaama anigu nafta fayro dhoow yahay wax badan waxaa la isweydiiyey afka mugaradaas kase af maynkas waay anka dhaladiba maynkas waay afkaygu ah ase ani koonfur galbeed aan ka tirsanahay xoogaa yar ciladi waxay ka timid about soddonka sano gobolkiina waa ka maqanahay waddankana waa ka maqanahay noqoda soomaaligaba hadday soo noqotay alxamdulilah kadib hadda afartan sano waan jooga waddanka maasha allah luqadii way soo noqotay marka wax badan inaan ilowsana waa laga yaabaa laakiin aniga afka waa afkeygii sekeni afkana waxaan maqlaya waxaan codsanaynaa ha la qoro af walba haddaan qorno waa qaybsamaynaa afka xaaq inaan samaysanay ku fiican tahay ani ra'yigayga waaye ra'yi kale maahan afka xaaq aan isugu nimaado aan samaysanayna anagoo isku tixgelinayna iskuna joogayna jecelna anigoo afmaymayga waa jecla waa ku dhashay waa kusoo koray waxaan kusoo bartay ilaa secondary iskuolkayga meeshaan deganaa beerayga meesha ku yaalaan gurigayga meesha ku yaalaa xamar anin waa deganaya ijaar baan uga jiraa guri kumaligi so gurigayga meelaha meesha ku jiraa so koonfur galbeed waa ka tirsanay ha ahaato gobolka shabeelle hoose especially so that's why always waxawaay dadka aan garabka taaganahan ka mid yihiin baydhabo aad iyo aad baan ugu mahadinayna iyadan sida ay noo soo dhaweeyeen jaamacadda ummadda markaan u noqono jaamacadda ummadda waxay qabatay tababaro fara badan dad haddii aan soo koobnaan ka yarayn ilaa toban iyo kun ayaa hadda soo maray ilaa toddobiyo toban tababarood ayaana soo maray kan waxaan u noqonayaa tababarkii sideed iyo tobnaad laakiin weli waxaan rabnaa tababaradeen weli aad iyo aad uma horumarsana sidaan rabnay iyo heerkaan rabnay iyo waxaan ku fikiraynay higsigeen weli maanan gaarin waanan gaari doonaa adigana waxaan kaa rabnaa inaad garabka naga gasho hal mid kaleeto waxaan rabaa soomaali weel dhan aan inanka la dagaalama ay tahay oon aniga aan ra'yigaas ku lahayn sometimes waxaa anoon lacag qaadanin ayaan nafsi bixiyaa aan saacado badan taagnaadaa ma ahan keliya in aan u taagnaanayo waxaa gadaalaad ka helaysa ajirka aan ka helaya ka badan ardadayna ayaa naga dayacsan waxaa naga dayacsan waddankeena waxaa burbursada waddankeena wax dhan adiga gurigaaga waddankayga waaye adigana gurigayga waddankaaba waaye meel aan ku kala harayna ma jirto marka waxaan jeclaan lahaa muhiimadda lacagta aan siino inaan joojino haddii lacag helno iyo haddaaynu yarta iyo hadday nagu badan tahayba inaan dhahno what we going to gain what is our aim what we going to gain maxaan heli doonaa maxay tahay waxaan heli doonaa aniga waxaan jeclahay in aqoonta ay awal noqoto marka adiga ka walaalkay ka walaashay waxaan kugula talinayaa mar alla markaad aragto meel wax lagu haayo waxaad helaysa inay aqoontu kala raadi kadib wixii kale taa widowkeer wixii yimaada rabbi baa keenaya ilaahay hadduu risqi noo qoro in kataba allahu lanaa risqan lan yamsikahu abadan haddii ilaahay noo qorina wax naga qaadaya male hataa haddii annaga ilaahay noo qorina tigsiyaa naga qaadaya mana soo qaban karno waatuu leeyahay dubaabkaynu ugu yaryahay ee tigsiga ugu yaryahay sunnada ay leedahay waxa maaragtay wax qaata aan la soo qaban karin uu yahay so that's why ilaahay wuxuu noo keenay inaan ku mahadino rabbi allahuma yarzuqnaa waktub lana risqan saalixan yunfacana fi dunya walaakira intaas arinkiina kusoo koobayaa anoo idinku mahad celinaya wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
markan koreyta way salaamay aan koreyta ustaadka shakespeare oo dhinaca video ku socda wasaaradda waxbarashada ee dowladda dhexe oo haddana madaxa horumarinta macalimiinta ee heer federaal soomaaliya dhammaanteed kala garantiisu horumari saas oo kale waa mas-uuldaaano ku socotiyan jaamacadda ummadda soomaaliya dhexna tababara oo dhinaca jaamacadda macalimiinta ayana idinka mahad celiyaan sidoo kale ustaad mustafa usna professor mustafa oo jaamacadda ummadda ku socda iyadan ka mahad celiyaan dable oo ka socda wasaaradda waxbarashada ee koonfur galbeed haddana meeleraay tababarka dadka biyo ku mid ee sunan saas oo kale iyadan ka mahad celiyaan madaxa qeybta waxbarashada unicef doctor cabdilatiif osun leila fidi suna iyada mahadsantan lena saas oo kale maamulayaasha iskuullada baydhabo iyo iyo degmooyinka dadka uu kuway saas oo kale iyadan salaam meeting maamulka hogeenada macalimiinta saxaafadda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu salaan kudib geeka dhammaanteen farxada ningata wayningata maalin ciid wayningata maalin una eta maalmaha una tirsadaan baxda waxbarashada ninkumadata may weelay ani geekan iska koyna nafsatiiday shaksiyan macnuwiga in samayasaba marka inka horreytii macalimiin tirada on tan la egtaan horsurmow oo tababar laga wadaw markan taas wayba macnuwi inka la egtaa ka wasaarad ahaan iyo ka ummad ahaan iyo ka soomaali ahaanba markuun ka wada fadhiina way ka wada fadhiina may leedahay magaca soomaali dhammaanteen dadkii dowladdii federaalkan ayla fadhiid hay-adihii waxbarashadan oo taageeray dhammaan wada fadhiina markanka hore joogto macalimiintan anta fadhiyey barnaamij la dhaho goorta school horey aan bilaawday aan malayaa xilligii dowladdii madaxweyne xasan sheekh doctora maryan maryan qaasim aniga may leedahay howlgelidii aan malayo iyo naftii eedanka kama hadlayaan way haytay kaalin weyn xilligii roogdi ku qobstay baa dhinaca waxbarashada ani macalimiin go to school ay antan dhan u sameeyaan may leedahay waa wayaan naftii eedanka kama hadlayaan dowladdii lagaas roogdi haddana mayanka maxdilyaan wasaaradda in waxbarashada dowladda dhaantay xasuusata weli qalbaga siinka hayta leta macalimiintii taana una horeyn bilaawna weli mehel maalna sii tababaraan oo sii dabro mayba ogna macalimiinta maskantio kuwada jirtay markii leer walsin weri iniscoy go to school may eedan tabaan aan xasuusana saliin sheegi bilo badan kuma un mushaaraadkii oo lahaayeen daruufo adag oo badan ayoo ka shaqeeyayaan mishaarka yaraayan way qaadeen markii hore u yaraay hatana waa isniin masqantiyo iidanka may leerahaayan ka nagnagadaayta sida dhahubo mise may leerahaayan warbixinta ka helay muddadii aan ofiska kooy joogto malan helaana laakiin taasna ma ee may leerahayan ani qof jeebdii ka dhihayto qaadadahay xaqiiqa nagatoy dowladdeena dhaxa wasaaraddeena waxbarasho milow nagatoy laakiin way nagtay wadanka dhibaatada ku jirto kumid ayaa qabadaha jirto kumid dad kale hasaasna kawada shaqeeyahay qof geeka may leerahay dowladdan shaqeeyahayna wayba ciidanka faraxsanaa ee taa aniguna shaqeyna umutan aan shaqeeya way shaqeeyahayn ciyaalkan oo bulshadan aan shaqeeyan markan taasi wayba dhiirigelinayna inaasay inuu lacagan ka shaqeeyaan wasaaradda waxbarashada dowladda dhexa oo ku socda staad shakespeare iyo jaamacadda ummadda maylena macalimiintan hortin fidhiisan aad araga haytaan oo diyaarkan ee mudiri gaaban ay tiisan kuhaytaan ka diyaar garoowi qaar kumida kukooy degmada berdaale iyo degmooyinkaas dhinacaas kor kukooyi ciidanku ku cudur daaradaana muddi inta roogeen way waa dhowr maalmooda roogeen muddo isbuuc ka dhow oo tababarkan sugaayeen intaasna may leedahay inta roogeen waynan sugaayeen muhiimadiyo lata oo tababarkan leeyan sugaayeen intaas dulqaad badana sameyn si guraale geliyaan dee waqtigaas saas nagdi saas oo kale way jirtay ilaa guurarka inti laku kooy may kale ku cudur daaradaane anininka suurta galaana maalin keliya mise bil keliya inay tababar wada siina dhammaan macalimiinta intuunan baahana tirada macalimiinta una haysna eedan yarta laakiin haddana iyagoo yarta intan yar mani suurta galaas inuna hal mar tababaran wada furna laakiin way iska dayi doona wasaaradda waxbarashada qaada doonteen muhiimadda ee in macalimiinta la tababara muddo labaatan toddoba sina may leedahay wadankan mahelna macalimiin tababare dhammaan dadkan si mutadawacnimo mise si oo isgorshe ay dhammaantiyo iyo kawadadaan laakiin in badan kumid ah qualificationkii lanku baahanayo iniyo macalimiinka naqda may leedahay iyadan ku dhimanta markan tababarkan oo kale waa inagada doona iyadan xoojii doona may nagda kii ku caawiya xirfadiyo oo macalinnimada oo tii walweyinka qobna ustaadi dadkan waynka baahiyiina dowladdeena dhaxa iyo wasaaraddeena dhaxanka baagan ena lana geeka wayba inta rogda wasaaradda waxbarashada wada shaqayntaas soo dhaweyntaas una wadan may leedahay ininka wada macalimiintan ha ka dhawaada si furfurnaan intii una ka dhawaayna waybaan sheegane baxda waxbarashada dowladdeena dhaxanka sheegane hataa mararka qaar haddii siyaasadaha laiskaga qabsado waxbarashada inay siyaasadda qayban ku hayna oo ku madax banaanta cunuga soomaaliyeed warbarada way dangan iyo siyaasad magala kor markan si walba way nagalaatay nuna ka dadaalna hadda haddii siyaasadaha mararka qaar laiskaga qabsado markan waxbarashadan way lana mar walba nin socotay way baahan yihiin dadkan muddadaas intaas le gobolladan way kumid yihiin way fadaan dowladda dhexa wasaaradda fariintin odesiyaas ee ustaadi oo ee baahida waxbarashada ku jarta iyo deegaanadan haysata ku duunta meelaha qaar oo may leedahay daruufo badan daraadiyo dadkan beeraley hoolaleey sanadihiin ka dambe way la dareema kuray abaaraha dhii taas may sababtay intii abaaro badan dhiyan dadkii hawada qaxaan baydhabo lan iska kooy baydhabo geedka population ja way la ka qiyaasaa in hal milyan markan ay maaleera haddii qodotiga laka dara nambarkaas intaas leeg waxbarashada ku jartana eeta laka qiyaasaa eeta boqolkiiba soddon markii la badbaday iyo boqolkiiba soddon eeta haddii realityda hoos la dhigon ama boqolkiiba labaatan shan labaatan marka boqolkiiba toddobaatan generationka baydhabo rooga mise koonfur galbeed ka nool oo afgooy roog oo marka roog oo rooga ilaa xudur waxbarasho laamo geeka baydhabo markii laku hadalaa boqolkiiba soddon laku hadale laakiin markii aad ku hadalaas tusaale ahaan ku hadalaas qoryooley ku hadalaas may leerahay waajid ku hadalaas diinsor boqolkiiba toban wa may leerahay boqolkiiba tobnaad walbarasho seedahay boqolkiiba sagaashan carruurtaas may leerahay ciyaalka soomaaliyeed waxbarasho laamo markan taas wayba siyaasiya muhiimad gaara inta la sii wasaaradda waxbarashada dowladda dhaxa iyo dhammaan baxda waxbarashada unicef hadda noqday wakiilkeeni lagu xasuusiyaane dowladda koonfur galbeed may leedahay population ahaan mise ciyaalka waxbarashada aan baahan mayba sin xasuusiyaane ani eedanku badanna soomaalida kale eedanku ciyaal badanna dhaqan ahaan ameynlana may leedahay isinku ciyaal badanna deegaan ahaan anku ciyaal badanna marka way may ku codsadaane antiyo maskantiyo giliyaan basket ku walaa ilaa dhika markii la qaybsada oni koonfur galbeed dambadii maadaama may leedahay waxbarashadii
أحمد باور كان ينبي أراضك وذاي كان وداينه هيا صاحب هيا هيا
أنا نيهو غاري ما بكعي ما كنت عنيهو أرض مكانك النظن وين الدهنية
no no no no no no niyo baabuurka wal cilid la eraaha biyaato magaalo ilo waliga alayha tafada finaad cilid isku gilida baabuur oo maxay tahay ciladan gelinaya gaariga shidaal wasakhaysan ya kashibti baabuurka may shidaalka marka aad kashibaas baabuurka ama galadaas shidaalka isku filtiraaray may dhibta ihaysata waxay ahayd shidaal xumi oo gaarigaygu wax cilada ma uusan lahayn wallaahi waa inaan ka war doonaa aan iska fiiriya ma xumee saaxib inteen ka heli karaa shidaal nadiif ah oo filtiraysan may ma ba aragnay kaalinta shidaalka ee beedhowla ku furay casriga ee la eraw kaafi petroleum oo bulshada dhammaantii eeba intii babirka xamaaladaas iska la wada hoobatay lan dhugun lahayna dhaayo ma la ilan been ma ah
kaafiya petroleum waa tanaahay bal aan arko shidaalkeeda alla bal arag gaarigii markaan shidaalkii kaafi petroleum aan ku shubay dhawaaqiisa hadda kadib waa aniga iyo kaafi petroleum walle kala ma harno إذا كنت ترغب في شراء بضع سنوات من سيارتك أو من مولد يمكنك شراء وقود البنزين ibadkay aynogay ma saarne maylik wada kaafi petroleum kaalanshadaalo kulanka neebsaday kaafi petroleum waa banakaafide kurbada i murugdi kaalinshadaa lanqabin tiilukukubahiyo kaafi batrooliyam kaalanshadaalo agabshee kunbad own kaafi petroleum lakoy baabuurta ambo bajaajta kabuysoo shidaal nadiif eh kumiyaashe seerkii bakaarele ee buustada qashinka buuti kolkoona buusanayti litirka kaduudan may ankakooyow kaafi batrooliyam
waa hagaag dhugun sidayaal weli weli noola dareertana barnaamijkii kulanka warsan oo uu ku siinku kooyaa idaacadda warsan ee magaalada baydhabo walina noo dhugun sidaaytana aalada satellite-kii live streamka walina hawada siinku lana hamiifayl hay-adda qaxootiga qaranka iyo barakacayaasha oo sheegdi anti dhawaan gargaar iyo gurmad biyaha deersii doonta dadka ka dhibaataysan heleynta magaalada baydhabo shir jaraa'ida iyo kulun xog iswaraysi ah oo geega laka qobaday magaalada baydhabo waliba lan ku hadlay xaaladda noolala ee ka teegan deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan ileynta magaalada baydhabo dadka bogtaale ee rooga walina kulunkaasi laga sheegay anti qorshaga sanadka sadiida sana ee hadareerta lan gudbi doona miisaaniyadda sidii walanku qobada baahiyo gaarka ee ka jara deegaanada koonfur galbeed soomaaliya axmed cabduqaadir nuur guddoomiyaha hay-adda qaxootiga qaranka iyo barakacayaasha soomaaliya oo meelasi ku hadlay iyo waliba ciidanka dheeraday arrimo qaxootiga iyo shirarkiiyo ku qiib galeen iyo hanhatan dareera
waxaan kaloo idinku raacay aniga daraad waxaan la joogay i d bs gabar lagu dhalay asalkeedii qoryooley ka timid oo dadka deegaankan ah oo saddex iyo toban jir ah oo codkeedii aragtideedii iyo iyo waa ujeedaa iyo waalidkeed inay tahay dadkii inta codkeediina waa waa reer boos waa reer garowe maya maya meesheedaan deganaana ama bari ha jiraan ama gobollo dhex ha jiraan ama xamar ha u badnaadeen inay dadka deegaankan oo xalaalo quutadii ahaa oo dhib aan loo baahnayn ku dhacay kuwii dhibana hadda ma faa'iidina ogaada ayagiina dhibkaasaa ku dhacay horta qodobkaa hore waa idinku raacay waxaan kaloo filayaa inaan isku raacnay waxa loo baahan yahay oo ay tahay mashruucan aan u soconno in aad ku kabteen waa waxyaalaha nolosha aasaaskeeda muhimka u ah nabadgelya u horeysa dowladda dhan ee nagala dhexaysaa laakiin caafimaadkii iyo waxbarashadii iyo dhul in la siiyo oo guryihi laga samaysto iyo in biyo la helo waxyaalahan daruuriga ah sidaa u dhigteenna waa noogu qornaayeen haddana infisiska waa saaraynaa macnaha waa sii dhiirigelin qodobkaasna waxaan filayaa inaan isku raacnay qodob saddexaad aan waxaan dhihi lahaa aan kala saarno maanta dhibaatada taagan iyo saddex sano waxaan rabnaa inaan u gudubno si loo kala saaro shalay waxa aan ahayn fiiriya shalay waa isdilayna waa iscayrsanayna iskuma imaanayn ma tashanayn maamul ma lahayn dowladda federaal iyo maamul goboleed iskuma xirnayn marka hal hal tallaabaan soo dhowaanay dhibaatooyinka maanta taagan berrina way soconayaan ilaahay ha naga yeereeyo laakiin kuwaan ma aha kuwa aan hadda saaraynaa xalka mana ka gudbi karno qodobka saddexaad aan kala saarnae qorshaha hadda aan u nimid waxa waaye annagoo wada jirna dowlad goboleed iyo maamul goboleed oo dadkii dhibka haysta la tashanay inaan wajahno dadka magaceenna wax ku soo qaadanaa oo aan waxbana na siinayn meeshaas waa ay dhibku meeshu ka taageen annaga maxaaba na soo gaara maxay dadkan a- aadka uga hadasheen gabdhuhu aada uga hadleen dalladaha gabdhaha iyo guddoomiyaha degmadaba ee xaafadaba dadkan dadka hor istaagay ama malaaqu sheegay ayagaba waxaa soo gaara waxaan naf lahayn meel kale lacagtu aadaa marka annagu aan qorshaysano saas oo mid dhibka hadda taagan iyo qorshaha dheer aan u kala saarano qodobka u dambeeya oo afraad oo su-aasha ninkan odagana ku jirta oo muhiimaduna tahay waxay tahay talada aan idinla qaa idinka qaadnay ama maamul goboleedyada kale ka soo qaadnay annagu jeebka ma gashanayno maamulkiinaan la soo wadaagaynaa dowladda federaalkaan la wadaagaynaa hadhowteena bulshada dhan yaa la soo bandhigaya wax dhammaystiran markay soo baxaan waa idinla wada wadaagi doonaa marka inaan ra'yigeena idinka ururino wixii ku daranno hadhowtiina idiin keenayno aan isla aqbalno shankiina intaasaan ku xidhan aan dhihi lahaa annagu dowladdii labaad ee ugu muhiimsanayd ee waxqabad muujisay marka uganda laga reebo ayaan ahayn shirweynaan xamar ku qabsannay sanadkan bishii agoosto siddeed iyo labaatankeedii iyo soddonkeedii shirweynahaasna waxaa ka soo baxay qorshe qabyo ah ee habka lagu dhaqayo dadka soo noqonaya iyo kuwa barakacyaasha ah iyo qaabka la rabo in wax loogu qabto oo oo qodobo iyo mabaadi ku salaysan waddamadii igad oo lixda go- waddan ee gobolka ah mar kale addis ababa la isugu tegay bishii octoobar waxaa la yidhi waxaan ha la soo nidaamiyo oo yaysan mabaadi keliya noqone ha noqoto wax qorshe mashaariic ee waxqabad iyo kharash oo dhaqaale cad ah waan isku soo noqonnay dad khubaraa baa u fadhiistay draftigii la sameeyey qabyo qoraalka ahaa afar shanta maamul goboleed iyo gobolka banaadir iyo wasaaradaha ay khusayso ayaa xamar lagu shiray bishii lasoo dhaafay afar iyo tobankeedii waxaa la soo qorsheeyey mashaariic soconaysa saddex sano laba kun iyo siddeed iyo toban laba kun iyo sagaal iyo toban laba kun iyo labaatan oo ku salaysan ilaa shan boqol oo milyana oo wax loogu qabanayo soomaaliya in dib loogu dhiso balaayiin doolar bay u baahan tahay dadka soo noqonaa iyo dadka barakacayaasha ah awal waana loo samayn jiray hay-ad hebel baa samaysa shir hebel baa dibad lagu qabtay hadda annagii baa isku tagnay waxaan nidhi intaan baan u aragnaa inay muhiimaddu leedahay dadka aan filayno waa ilaa saddex boqol afar boqol oo kun oo wax loo qaban karo lacagta ku bixi karta waa intaas waxa loo qaban karo waa guriyeyn iyo caafimaad iyo biyo iyo shaqo abuur iyo wa- waxyaalo badan arrintaas dadku qorsheeyeen ma noqon karto midda salka ah ee lagu camal fali karo haddii aan wada tashi lagala yeelan dadkii arrintu khusaysay dadka arrintu khusaysa ayay tahay waa idinka afar beri ka hor waxaan laba beri la joognay bisha toddobiyo to- siddeed iyo tobankeedii iyo sagaal iyo tobankeedii kismaayo mas-uuliyiintii gobolka iyo dadka ay khusayso ayaan laba beri la soo joognay oo qodobkayga labaad ah bo- qaabka aan qodobkayga saddexaad baan dhihi lahaa oo qaabka aan waxaan u marnay ah ayaan la soo qaadanay daraad iyo shalayna waxaan la joognay garoowe puntland oo sidoo kale aan la soo qaadanay maantana idinkaan idinla joognaa berri oo sabti ahna gobolka banaadir baan arki doonaa labada maamul goboleed ee hirshabeelle iyo galmudugna wakhtiga ugu habboon oo ku xigayaa la samayn doonaa maxaa la rabaa waayo qodobka afraad oo igu muhiimsan ay ugu dambeeya maxaan u socsoconnaa maxaan maanta idinka rabnaa dadka baahidu khusayso waa idinka dadkii hore si ay u soo noqdaan ee baxay ama kuwa barabkaca wax loogu qabtana waa la ogyahay qofka nolosha uu baahan yahay amni buu u baahan yahay guri buu u baahan yahay cuntu u baahan yahay waxbarasho caafimaad laakiin waxaas sida ay u kala muhiimsan yihiin iyo xaaladaha idinkaa idin haysta idinkaa la rabaa in laydinka maqlo markaan xogahaas gobollada iyo maamul goboleedyada ee dadka ka aruurino midda aan muhiimadda saartaan ayaan u badinaynaa middii baan u qoraynaa middii baan ku dhaqaaqaynaa middii baan bajad iyo nidaamin iyo mashruuc iyo dhaqaalaha ay ku bixi karta annagu u samaynaynaa laakiin cidda la rabo inay ogaato kolleyba kolleyba been iskuma sheegayno hal milyan oo naga maqan iyo laba milyan oo gudaha jooga saddexdan sano ama sanadkan baan kulligood e- e, waxaan dejinaynaa qasriyaal oo cuntadooda iyo caafimaadkooda siinaynaa qofna idima dhahayo dalkeennoo nabad noqda dadkeennoo wax soo saarta resourcekeenna aan helno waxyaalo badan bay arrintaas u baahan tahay laakiin waxa salka ah ee la rabo bilowga in lagu sameeyo ee lagu kabo waxa hadda taagan idinkaa la rabaa in laydinka maqlo markaasna annagoo wada jirna oo dowladdii federaalka iyo dowlad goboleedkii oo dowlad goboleedkiina maamulkii iyo dadkii dhibanayaasha ahaa wixii ay isla ogyihiin meel baan la tegi karnaa waxaan soo halna- helno hadday noo yar yihiin yaan yaan yaan beekhaamin karnaa ama ku qanci karnaa kuwa naga maqan ayaa intaas inta nagula qanca nagula imaan kara horta muhiimadda ujeeddada shirkan waxay tahay qof kasta oo idinka ah oo ra'yi macquula haya waxaan rabnaa inaan dhegaysanno ka qaadanno waxa uu isleeyahay waa u muhim haddii qof kuu yidhaahdo waa laguu yidhi inaad ku celisid loogama baahna marka walaalayaal soo dhowaada tashigaas nala aqbala waxa aan s- ururino ayaan mar kale maamulada u soo gudbin doonaa dowladda federaalka line ministrigeeda u gudbinaynaa iyo kabinetka markaas baan ilaahay idinkiis saddex iyo labaatanka bisha janaayo igad shir adisababa ku qabanaysa la hortegi doonaa arrinta aan idinkugu nimid maanta waa intaas soo dhowaada shirkana waa inoo furan yahay mar kale sida guddoomiya ku-xigeenka iyo maayarku noogu fureen idinkaan rabnaa idin dhegaysano
farneejar arwada alaabgeliyowga hafiise ii ido ee alla aamin abshirsada iidoysada is aroosamadu waan istareyha arwidiliin oomanayay inbadan unusugaani arwo alla aamin general farneejar baydhowniin kuwaytay alaab wareeg wayku oombahi ilaa waliijeella uurkaana anroona alaab wareeg ebadseeba arlaadan leenka aragna ariitii ada endhigtooba madii uloosee ismootiyoona haato iritoonku bahaanee obow obowlay ka guraasa hoo ada daneeyaasa adduunya lama beri waaha aradaa qanciisoy arwo alla aamin mudoo hanku edeg alaab orijinaal e isjiida lahasaaray afar meelodaha ku jabtiliin eraan ilbaydhow laylikiin kusuubiya injineer aalami e wal eeshiyan walhabari ley adaka aalas ka ilma dhammaysadiya arwuda siinhayte afley ay unnu siinkashasheegne bulshoy kooyanii la araga arwo alla aamin generaal farneejar ooyi olmo dhawaaw obsidii aarma gudaaw ariidhul huba hoo ale'eta aradaa ii owlaadaa ehelkaa ii ashiiradaa martiidaa ku ajabi idaa ii hafiiskaa hanku eleegoymado arwada moobelka eh arwo alla aamin aamin aamin aamin alaabto fara badanoo moobilka ee arwo alla aamin iyo siinhayta madi'an in yar siinkuto taabada jiif itaaliyaan e oo orijinaal e jiif lamasheey jiif saddesheey jiif afarsheey oo hal inirig e likiinku suubiyaw m b f oo hatana baydhowlay likiinku suubiyaw wiliba
senatar cabdiraxmaan faroole oo guddoomiye jawaari iyo wasiir xoosh jabriil ka eeday fargelin senatar cabdiraxmaan sheekh maxamuud faroole oo ku mid ah xubno aqalka sare baarlamaanka soomaaliya iyo eedeen kulula waliba injeediyey guddoomiyada golo shacabka maxamed sheekh cusmaan jawaari iyo wasiirka wasaaradda dastuurka soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jabriil
walin uuse sheegay intii guddoomiyaga golo shacabka uuse fargelin ka haya baarlamaanada maamul goboleedyada dalka isla maraxantaasna uuse marwel buuse azuumaadan ka suubiyahay maamul goboleedyada dalka walina sheegay intii arrintaasi sax aan hayna waana lambaahin intii waluku goboda cabdiraxmaan faroole oo arrintaasi ku hadalay waliba hadaljeey ku mid tahay
guddoonka hadalkaasi golaha shacabka federaalkaana faragelinta uu faragelinayo maamul goboleedyada baarlamaanadooda oo hadba meel ku casumayo oo faraha kula jiro ha ka baxo ha ka jooji ha ka jooji waxaan kaloo la hadlayaa united nationka united nationka waa xafiiska ugu weyn qaramada midoobay wakiil baa jooga xogayaha guud qaramada midoobay wakiilka ah waagi dhowey doorashadii dhacday labadii kun iyo lix iyo tobankii qaabka ay u horgaamiyeen ee maamulkii markaa dowladda dhex joogay oo prime ministerka iyo madaxweynuhu ka mid ahaayeen oo lagu doonanayo loogu noqday nidaamka qabaliga ahaa iyadoo dagaal la aadi karo qaybta ugu weyn bay ka ahaayeen garowga halkan noogu yimaaday bishii abril saddexdeedii lana ku hirgeliyey xoog iyo dadka reer puntland ay diidan yihiin aad baan uga xunnahay dowrkaas xun oo kob iyo kontonka qof lagu keenay oo corruptionka ahaa united nationku maanta qaybta ay ka yihiin mashaariicda ay ku bixinayaan oo meelaha kaga habboonba ayaan ku bixinayn oo inay dastuurka waddada ka leexiyaan oo ay ku maalgelinayaan programka uu wado wasiir xoosh iyo guddoomiyaha golaha shacabka ee maxamed cusmaan jawaari ay wadaan ha ka baxeen united nationka xafiiskeeda u n d b da waxaa lagu ogaa inay development ka shaqayso inay siyaasad ka shaqayso oo ay dhex gasho kuma habboona waxaan abiil u jeedinayaa wakiilka xogayaha guud qaramada midoobay inuu arrintaas soo farageliyo oo ka saaro lacagta lagu bixinayo ka leexinta waddadii sax ahayd dastuurka federaalka dib u noqoshadiisa gobollada sool mudug iyo nugaal intaa udhaxaysa oo yaamahan dagaaladu ka socdeen baa igu weyn waxa aan ina ku yeeray aan saanka raba wixii iga aada inaan ka iraahdo baaq nabadeed ugu u diro uguna yeero inta ay khusayso inay iska kaashadaan oo ay dadaal ka wada sameeyeen say colaadda u joojiyey lahaayeen una afjari lahaayeen taas baa horta marka koowaad ah madaxweynihii puntland oo degmada buurtin la jooga oo deegaanka nugaal dhinaca kalena mudug ku haya oo nabadii ka shaqaynaya in maalmihii hadda aan soo dhaafnay ay ka dhaceen dagaalo weyn oo hub technical laisu adeegsaday oo ciidamo ka kala yimi degaamo lagu ogaayo aan difaac dalka qayb ka ahaa amnigiisa sugidiisa ay halkaas iyaguna qaybtooda ka qaateen dhinaca kalena kuwa kale ay ka yimaadaan halkaana dad badni ku dhinto laguna bahdilo oo sharafta laga qaado madaxweynihii puntland aada iyo aad bay waxay u tahay wax laga naxo lagana lagana muxuu ahaada xumaado arrintaas ceeb waxay ku tahay wixii waxaa sameeyey iyo odayaashooday ku tahay
dhegeystayaal ka qiimeeyo qadarinta la weli waliba noola dareertana barnaamijka kulanka warsan walina isla deernay qaybtoyinka dambeyti barnaamijka kulanka warsan todoba boqol oo qoysas bogtaale waliba geeka caqab laka godoonsiyey magaalada baydhabo xarunta gobolka bayd hay-adda saif jeli daleen oo ka howlgalaasa magaalada baydhabo xarunta gobolka baay yaa geeka waliba qoysas fara badan iyo siiday ku beerta baaldiyaal jirgaamo iyo aqab kale oo lanku tirgalen tiyo isticmaalan dadka bogtaale ee roogeleynta magaalada baydhabo walina meelasi ku qiibgalay guddoomiyaga degmada baydhabo cabdulaahi cali watiina guddoomiye ku-xigeenka gobolka iyo saas oo kale mas-uuliyiin shal duwan iyo hay-adda mas-uuliyiinku dareertay waanuu yoogo siin isla jare meelonku hadalen clusterk iyadoon meesha ka marnayn ay ahayd aad iyo aad noola shaqaysay aan ku guulaysanay in si dad aad u dhibeysan aan usoo xulna maantana halkaan aan u joogna inaan u qaybino lix boqol iyo lixdan qoys oo barakacyaasha halkaan baydhabo degan ina faa'ida maanta aad aragtaan howshan keli ma ahan howl hore bay save the children qabatay halkaan bay ahayd mar aan qaybina insha allah halkaas raashiin waxaan siinay haddeerna waxaa food inagu soo ahay insha allah inaan qaybin doono afar kun oo neef oo ari ah aan siin doono maxaa la yidhahdaa dadka deegaanka ah si ay u intiacfadaan maadaama roob iyo waxay da-een si xoolihii wixii ka ba'ay ay dib ugu soo laabtaan howshaan waxay ka timid nfaigan haddii dib aan ugu laabto markii ay roobabka da-een kadib baa indhaindhan yar la hagaajiyey maamulkii iyo hay-adihii wada socdo baa waxaa la arkay dhowr qoys oo u baahan buushashkii ay degnaayeen iyo meelihii ay degnaayeen oo la arkay inay ka burbureen sidaa awgeed baa la wada tashtay oo layidhi hay-ad walba bal wixii ay ka awoodda ha lagu soo qora maanta saad u aragtaan haddee save the children karaankeeda iyo wixii ay ka qaadanaysaa intaas ah insha allah haddee wax kaloo badanna waan soo wadnaa walay ku jar baaxe iyonay waliba horumarba anigo hambandhakan oo bulshadii hambandhakan mar walba diyaaran hamiingii atohan jeeda yeena may lahaa iidan maasantiin salaangoonani litin maxadgoonani liilitin taas madiliku guduba geeka aragu haytaan waybu waa seef jaldaren odeega marka insha allahu hadda may ka rajayn hadda in abaarta maybu ahaa ilaahay maybu joohan odeere hay-adaha samfalka oo seefan koreyta maybu iidanka mahadnagaan dadaalshiga juudisha maybu ahaa maalin kasta iyo ladaba rogtay inay caawintad maybu dadka barakacayaasha hadda may tusaaleaan marka erina maybu ahaa qeybi doonta mardhow dadka mayba abaaraha saameyn ama dadka mayba katumooyinka magaalo baydhoo ka heeraysa kusugun oo abaar xilliga abaarta mayba xoolashoo ka dhamaadeen taarnaftasha mayba walbiga mayba ka bedelaas nolol mayba biniaadanka ama nolol mayba dadka mayba oo abaarta saameyn mayba walbada mayba ka bedelaasa marka xaqiiqi mayba ciidasan kaga bahnagaana juhdiga iyo dadaalkan suu bixaytan waana san dhiiri giraan lama laalanka mayba beesadan oo alaabtan laka gadi doonarka mayba usaid iyo ankoriya yadna boeedanka ma hadnagaan maybuulin raise siyo markaas aan garab surmin dadka dhibaataysan oo abaarta saameyd maybueedanka ma hadnagaan dhammaan saraakiisha seef may kasii roogan iyo madaxdiya iyo xuseymanka huriyey oo xafiiskan geeka madaxa ka ee magaalo baydhabo oo suurtagelyaha barnaamijyada geeka magaalo ka socda maybu sun maybu ciidanka ma hadnagaan marka insha allah hadda ummadda maysinka sugayta war o maybu ah oo dhaxalgale oo fail mayb oo meel raise ummadda maybu oo mustaqbal wanaagsan horseeda maybu in la ka shaqeeyo sida biyaha iyo caafimaadka iyo beeraha iyo waxyaala maybu la halmaal oo ummadda nolol baniaadanka in ka tiirsanta maybu oona umaleyn marka insha allah ciidan maasantiin waana siinkama hadnagaan guud ahaan iyo ka maamul ahaan maamulka degmada baydhabo iyo iyo meel raise ciidan mayba siinkama hadnagaan dadaalka guud insha allah ciidan maas assalamu alaikum warahmatullahi محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أن marka hore may salaamay gudoomiyaha degmada tusmaha gudoomiyaha gobolka madaxa aan qaybtan South Children ee degmada Beydhabo ama gobolka Bay iyo goboladan Southwest mid bas inka salaamay assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh salaam kuleed meelan maan kuma hadnagay hay-adda Save the Children oo in badan in shaqeeyo hayta sidii meel ay ummaddan barakaca eh, ama ummadda oo deegaanka eh, oo abaarta ka habsatay ee gacan ka sii fadi oo walandeeri sii fadi gargaarkana deeri fadi yaan kuma hadnagee ma kale aan kuma hadnagay gudoomiyaha gobolka iyo degmada oo yoona meel rahay insurance sidii oo in dadkii deegaanshooha ka barakacay oo inka dadka inka tir badan soomaaliya ka barakaca eh soomaaliya afartii gees markii la fiiriyey dadka ka barakacay abaaroo galeen hanbay dhawo kooyiya tir badan oo la erakor ilaa iyo konton kun oo qoysa la erakor marka dadkaas ooyo ha dhawaayeen oo deegaanadiiyo ka ogaadeen oo meel laraay in qayla dhaamaha in laatee farsacyon ciidan kamaadsiin gudoomiyaha degmada iyo kowsimaha gobolka ama gudoomiyaha gobolka markaan tan kale markii hambaha dhinin gargaarka may jaray meel laraay alaabtan oo maacuuntan ama n f i kan oo hay-adoo dhiibaayan badan hay-adoogii markii roobka kooy dhinayaal badanoo meel laraay meel la qaabilsiiyey hay-ado iyadoo meel laraay n r c na ilaa iyo kaaman tumun iyo dhowr deeraayan yee la wareegtay anigi meel laraay bacsiya erti u n h r saas oo kale markaan sef children haani kaamamkii lixdi kaam hayay oo yee ballan qaaday in yewal siyaasa aragoo hayna meel alaab qurux badan oo derimo ka jaraan bustiyaal ka jaraan xataa beeshankii oo dharka laka dhiqda kore mise alaabta laka dhiqda kore ka jar caaggii biyo laga shubdaay ka jar iyo haddii arday taas ciidan kuma hadnaqaan may baa lanaa dadaalka hay-adoo wadaan haysi lama laabay may waa ahaa waddanka kululya kuleelka isu kululyaana may larahay kolley wal ilaahay shaanadiyo wali la la gargaari karo la deeri karo lay la weydiiyey lay la galeemaa may larahay majarta may may eraw may larahay se dadkanka kooyan may eraw markan may waa ahaa may lanaa dadka oo qaadaw alaabta in yoonna suuqan ka shibna oo may larahay an erna gadaday aameen erna guryaha ka weynaysidaan biniaadan guri inka noolaadaan in la kadhooliyo sawna ha aragni maalmooba may ladahay dareera ka jarni oo kaamunkan laha booqadaw booqasho eh oo howlo qorshaysan oo wasaaradda oon gargaarka iyo waddi isla geeka xataa may ka jare may ladahay gudoo i d b da ilaa iyo soddon iyo shan
wagaag dhugunsiyaalka qiimayo bedelintale weliba intaan ka gebagabaayana barnaamijkii kulanka warsan oo kusiinku kuoyay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo walina siinla dareeryahay anigu maxamed aadan cabdulaahi maxamed socdaala tan iyo intii barnaamijkan barnaamijkii dambe amiin dambe redun uun ku kulmaana maxamed socdaal usinku kutobowsadiyo hamiin fayl idii barnaamijkanan dhugunsan waliba rednin kuwala korana barto internetkun kalena warsan radio com